cid wanaagsan dhammaan bad indhegeystayaal meel kasta waad naga dhegeysanaysaan iminkana waxaanu joognaa qaar kamid a dhalinyarada ku nool magaalada laascanood isla markaasna aan jecel lahay inay munaasabada ciidul adxa darteed ay cidda ay jecel yihiin warbaahinta cegaag ay usoo mariyaan salaamaha iminkana waxaan la taaganahay cali saciid oo ka tirsan dhalinyarada ugu caansan gobolka socod cali halkan ka salaamsa bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel walba joogteen waxaan leeyahay ciid mubaarig gaar ahaan ummadda reer c c baan leenahay ciid mubaarig waxaanu ku sanad sanadkiisa waxaan leenahay barwaaqo iyo bashbash iyo idinkoo midnimo iyo iyo khaatumo oo israacda waxaanu weli la taaganahay qaar kamid a dhalinyarada magaalada oo aan la dhex qaadanay microfonka iminkana waxaanba kelmad soo siin doonaa cabdirasaaq iyo cidda uu halka ka salaamayo ciidda barakeysan ee ciidul adha iyo kelmadiisa bismi illaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha ku nool gobolka sool gaar ahaan caasimadda laascanood waxaan kaloo salaamayaa dhammaan anigoo ah cabdiqani maxamuud xasan cid allaale iyo ciddii garanaysa magacayga iyo muuqaygaba
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan shacweynaha gobolka sool gaar ahaan dadka aada ku faraxsan ee usoo diyaargaroobay ciidadaga anigoo magacaygu yahay yaasin maxaa jaacalangadhe waxaana salaamayaa gaar ahaan dhalinyarada aan isku xaafadaha nahay ee reer morocco iyo weliba dhalinyaro badan oo kala jooga daafaha dunida iyo magaalada gudaheedaba waxaana aada u salaamayaa wariyaha iyaga caanka ee maxamed ismaan abdinaxaashe
dhegeystayaal weli waxaynu bartanka uga jirnaa barnaamijkii salaamaha ee warbaahinta caalamiga ee cegaag dot com ayn kasoo diyaarisay magaalada laascanood oo maanta si weyn looga ciiday ciidda barakeysan ee ciidul adxa weli waxaanu dhex maraynaa gudaha magaalada laascanood iyadoo markaasna ay indhaha ugu qabanayaan dadweyne iyagu aada u faraxsan isla markaasna isku salaamaya salaanta ay caanka ku tahay ciidda barakeysan ee ciid mubaarak kullu caam waantum bikheer iminkana ballan kelmadiisa siiyo maxamed fande oo ka tirsan dhalinyarada ku dhaqan magaalada laascanood oo isagu la qaybsanaya dhammaanba ummadda muslimka ee daafaha caalamka maanta sida weyn ugu ciidaysay ciidda farxadeeda bismi illaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan salaamayaa dhalinyarada gobolka sool khaasatan dhalinyarada sportska aada iyo aad baan ugu faraxsannahay ciidul adxa caawayna soo gashay ummadda muslimiintana way ku wada faraxsan yihiin waa waa i waana ciidii islaamka aada iyo aad baan u salaamayaa dhalinyarada sportska halkan ayaa si gaara uga salaamsa khaasatan halkan waxaan si gaar ahaana uga salaamayaa saaxiibada oo kale ah cabdiraxmaan ciise axmed maxamed faandhed ismaan cabdinuur maxamed ismaan cabdinuur xaashi saxafigeena dhammaan aada iyo aad baan u salaamaya ummadda soomaaliyeed inta inta magacayga garanaysa ee muuqaygaba aada iyo aad baan u salaamaya amaasanta anigoo ah axdi koota shabeel halkan waxaa ka salaamaya gaar ahaan maxamed cusmaan cabdinuur xaashi oo igu siiyey fursadan qaaliga ah in aan ka dhiibto maalinteeda farxaadeed salaamaha ciida gaar ahaan halkan waxaa ka salaamaya bahda isboortiga dhalinyarta gobolka sool iyo kulli dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku sugan yihiin dalka iyo dibadda aniga gaar ahaan waxaan ugu soo noqday gobolka gudihiisa maanta maalintan farxadeed waxaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu